bulshada ku dhaqan magaalada jowhar ayaa diyaargarow ballaaran ugu jirta bisha barakeysan ee ramadaan kuwa oo si aada u iibsanaya agabka loogu talagalay ramadaanka suuqa weyn ee lagu iibiyay maacuunta magaalada jowhar ayaa xilligan laga dareemayaa dhaqdhaqaaq dhanka iibsashada maacuunta ah sida turmuusyada barafka midka shaaxa kuleelisada iyo alaabaha kale ee loo isticmaalo karinta cunooyinka qaar ka mid ah ganacsatada oo aan kula kulmay suuqa weyn ee xaafadda hantawadaag ayaa rediyo isna ugu warbixiyay dhaqdhaqaaqa suuqa maacuunta magaceyga waa xasan bin maxsan waxaan ku magac dheeraya garanaaya waxaan deganahay degmada jowhar waxaan gadnahay alaabta maacuunta ee ramadaanka iyo waxyaalaha qaar oo ugu talagalni hadda waxaan taagannahay bishii shacbaanka alxamdulilah rabbilcaalamiina dadweynahana aad iyo aad waxay u dabaaldegowaan ramadaanka runtii ramadaankii waxaa aad oo aad loo talagalay waa sidii tarmuusyada iyo maxay dhahaan alaabta kaleento burki iyo waxyaalahaas ruuto waxyaalahaas ayaa macnaha dadka gataan iyo kululaysooyinka alaabtan xamaranka keenaya maasha allah qaymihii hore aad iyo aad ay aagaliidin yihiin sababta tarmuushada hadda la gadoobo waxaa laga bixiyaa xabadkii shan dool iyo bar mid siddeed doolar la gadaa mid kale waaweyn waa jiracsan oo baraf oo lagu qaado oo labaatan iyo saddex doolar ah kululaysooyin ayaa jiro mid afar iyo tobanaa gadnaa maasha allah midna waxaa la gadaa kuwa yaryara jira igan afar doolar la gado nuucyadoona waxaa la gadaa sagaal doolar mid kuwa kalentana waxaan gadnaay toddoba doolar lix doolar sidii u kala weynaa loo gadaa waa qaymo aad iyo aad u hooseeyo runtii waxaa jirto danaa jirto macnaa magaalada wixii oo xamar laga soo qaaday agabtiga laga keenay aad iyo aad ay u raqiis u yihiin annagana waxaan ku qasbannahay inaan raqiis gadno shacbaankiyaa aad u fiican tahay intaan kaleenta waxaa sugaysa hadduu ilaahay dad aroos qaba iyo waxyaalahaas lala sugaad iyo dad oo maayar baadiika imaana oo xoogo wax yaryare oo kaa gadanaya sida baaqolyaal iyo tarmuusayaal xabad xabad oo socda laakiin sida aad iyo aad u fara badan waxay gadmaan xiliga oo shacbaanka mageli gaaro shaqadaan qabto waxaa waaye suuqley suuqley ahay waxaan gadaa maacuun waxaan gadaa tarmuusyaasha shaaha tarmuusyaasha barafka saxanta birta oo waxa lagu duubo burka tan malawaxa kululaysada caagcajiinka adiga maacuun shay kastay ku koobantaabaa waan gadaa wallaahi alxamdulilaah alxamdulilaah walow ayna ahayna sida horo haddana alxamdulilaah inta ilaahay noo calfo way noo gadantaa waxaa waaye sanadanan waa daawba-a iska jiro dadka dalagii ay wax ku gagada jireen soo bixin waxaan u malayhaa laba fastaloo isku xigta inuu dalaga baaba'ay oo biyo fatahaadna saameeyeen oo wadanka dhaqaalihiisa hoos u dhaceen haddana alxamdulilaahi wixii uun oo tabartooda dadka way gataan waxaa maadaama ay bishii oo ramadaanka nagu soo fool leedahay waxaa nagala iibsadaa oo hadda dhaqaaqooda kastoo xoogaa tarmuusyada shaaha iyo jalaamadaha shaaha lagu karsada iyo tarmuusyada barafka iyo kululaysada suxuurta lagu shubo lahay iyo birta oo lagu duubo burka iyo sambuuska alaasaa ugu dhadhaqaaq badan qiimaha la iibi waa tarmuuska barafka lix doolar bar hale la iibiyaa hal toban doolar la iibiyaa kululaysada waxaa la iibiyaa midda ugu badan toban doolar midna waxaa la iibiyaa lix doolar midda ugu yar saddex iyo bar waxaa la iibiyaa birta oo burka qaboojisada oo garaafada wadata waxaa la iibiyaa alxamdulila tarmuusyaasha oo oo shaaha waxaa waaye saddex iyo bar ilaa afar si kastaba ha ahaatee sanad walba xiliyadan oo kale waxaa mashquul laga dareemayaa suuq lagu iibiyo agabka kala duwan ee loo isticmaalo guryaha